baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa isku diyaarinaya fadhi loo ballansan yahay maalinta salaasada kadib markii uu buug ka dhashay laba fadhi oo hore oo la doonayay in cod loo qaado mooshin ka dhana xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaaraha oo labadii fadhi hore ishortaagay mooshinkaasi ayaa sheegay in fadhiga soo socda ay la imanayaan qorshe cusub si ay sida ay hadalka u dhigeen sidoo kalena xildhibaanadaasi taageersan ra-iisul wasaaruhu waxa ay sheegeen inay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba khadka telefoonka magaalada muqdisho ayaa waxaa waraysi kula yeeshay xildhibaan bishaar ugaas ibraahim ugaas cali oo ka mid ah garabka taageersan ra-iisul wasaaraha waxaanan ugu horreyn weydiiyey kulanka ay xalay madaxweynaha la yeesheen waxa weeye anagu waa si madaxweynuhu ayaan dhaweyt noo yeeray wadahadal noogu yeeray wadahadalkii baa noo socday ilaa xalay madaxweynihii guddoonka baarlamaankaba kooxdii wadaxaajoodka ku jirtay way sarkeen nuxurkana wuxuu noqday maadaama aan mas-uuliyiin qaran nahay in arrintan wadahadal lagu dhameeyo inta wadahadalka lagu jirana aana mooshinka baarlamaanka la geynin guddoonkana lagu wargeliyey arrintaas talaadada in mooshinka baarlamaanka la keenayna guddoonku ay noo sheegeen laakiin nuxurka wuxuu yahay in intaa ka horeysa talaadada wadaxaajoodka wixii kasoo baxa hadduu miro dhalay hadduusan miro dhalin ay ku dhammaan doonto baarlamaanka inay ku dhammaan doonto sidaa daraaddeed a waxaa nidhi talaadada wixii ka horreeya wadaxaajoodkana ha la wado nuxurkuna ha noqdo hawshi inay baarlamaanka ku dhammaan doonto marka iminka salaasada ma la keeni doonaa baarlamaanka mooshinkii mise lama keenayo annagu sidii aan u taagnayn ummadda soomaaliyeed oo og tahay in baarlamaanka mooshinkan uusan sharciga ahayn aan taagan nahay haddii la keenana annagu waxaan taagan nahay mooshinka inuusan sharci ahayn laakiin waxaa dhici karta inaan ku hadalno aalad ka duwan aaladii aan daraad ku hadlaynay oo ahayd mataqaana oo ahayd jawi kacsan in aan wax ka bedelnaa suurtagala taasina waxay ka mid tahay xeeladaha siyaasadda waxay u baahan tahay xeelado waxay noqon doontaa inaan xaaladaas wax ka bedelno waa dhici kartaa hawsha shaqada baarlamaankana markasta waxaa u taagan guddoonka guddoonka hadday dhahaan talaada la keenaa iyo haddayna dhahaan sibtida dambaa la keenaa annagu waxba iskama kaayo bedelin laakiin waxaa isbedela keliya inaan xeeladaha iyo qaabkii aan bedelayno oo aan magaranaysa hawl kale qaabka loo bedeli doona hadduu alla idmo hadda ka hor waxaa dhacday labadii fadhiyi hore inaad midna boorar soo qaadateen ood sawaxan samayseen midna aad heesta soomaaliya toosoo aad qaadeen iminka markaa maxeelataa ka duwan baad haysaan ha mooshinkan anagu mar kastoo ummadda soomaaliyeedna dan uma ahan baan leenahay meesha caalamkuna garab taagana dan uma ahayn marka mooshinkii sharci darrada ahaa inaan ku cadayno codkeena oo aan nidhaahno mooshinkaani sharci darro waaye qabashadiisu xaaraan bay ahayd sharciyeyntiisu mid jirta ma ahayn inaan marka ku bedelno laga yaaba qaab kale oo ah wadahadalka ah maadaama annagu aan codsanaynin mar kasto dhinaceena ay ka imaanaysa in la wada hadlo horena loo socdo wadahadalna arrintaa lagu soo gabagabeeyo oo aysan arrintu mar kasta noqonin saddexdii bilood oo ra-iisul wasaare uu ka shaqeeyaba iga bedela ama iga bixiya ama idhaafiye ay noqoto wadar guud oo tale la wada wadaago ama baarlamaan ama hay-adaha fulinta ah ama madaxtooyada laakiin sida baarlamaanada caalamka lagu yaqaano cod baa lagu kala baxaa marka idinku ma ogoshihiin in mooshinka lasoo bandhigo loona codeeyo annagu mar kasta waa ogol nahay in cod lagu kala baxo nuxurka wuxuu yahay codka waxaanu u diidaneen marka ugu horreysa baalkan sharci ma ahayn waxaanu ku muujinay dareenkeenna iyo qaylo hadday ahaan lahayd iyo sawaxan iyo soomaaliya tooso waa ku muujinay waa runtaa in baarlamaanada adduunyada ay ku kala baxaan cod aakhirka dambe waktigay doontaba ha ahaatee ama beri ha ahaato ama beri dambe ha ahaato ama toban bicisho kadib ha ahaatee codku waa qasab maadaama aan ku celinay in bahashaan aysan xalaal ahayn oo aysan sharci ahayn codku waa qasab mar kasta cod in lagu kala baxaayana waa qasab baarlamaanka adduunyada la midna anaguna xeerarka noo yeelana waa noocaas waxaad ii sheegtay inay wadahadal la socdaan oo idinku aad madaxweynaha la kulanteen ay islamarkaana jirto waan waan arrintan la rabo in baarlamaanka banaankiisa lagu dhameeyo raje intee lag baad ka qabtaa arrintaas inay suurto gasho oo waan waan lagu dhameeyo arrintaas rajo badan baan ka qabnaa annagu marka horeba waxaan ka codsanay in intaan wadahadal lagu dhameeyo wadahadalkiina diyaar baa u nahay in lagu dhameeyo arrintan yaa wada hadlaya markaa waxaa wada hadlaya hay-adaha ishahayo sida xukuumadda iyo madaxtooyada oo mooshinka laga soo diray oo la yidhi ha lagu dumiyo xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha meesha ha ka baxo iyo xildhibaanadii ku kala aragtida duwanaa ama ku kala fikirka duwanaa qaabka mooshinkaasi uu dhacay ama qaabka mooshinkaas loo keenay waata waxaad ii sheegtay in garabkiina ra-iisul wasaaraha taageersan aad madaxweynaha la kulanteen idinkoo xildhibaan ah marka maxaad istirahdeen madaxweynaha madaxweynaha waxaan isnidhi maadaama odaygii waddankan uu yahay maadaama oo heedda ugu sarreysay madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya uu yahay in la ilaaliyo shuruucda dalka u taalo dhowro dastuurka in mataqaanaa la wada joogo oy ummadda soomaaliyeedna aysan xal u ahayn mooshin iyo xukumad hadda la rido oo midka milka mid kale la dhiso inuu asaga xaggiisa laga rabo inuu tanaasul keeno inuu isula hadlo xildhibaanada saaxiibadeena ahaayee mooshinka keenay arrimahaasan ka wada hadalnay runtiina waana soo dhaweeyey aad buuna fikraddeena su qaatay
xildhibaan bishaar ugaas ibraahim ugaas cali oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramay halkaad kala socoteena waa v o a